أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismi illaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal saaka waa subax sabti ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay saddex-iyo tobanka bisha labaiy tobanaad ee dulxija sannadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri qodobada wararka andalus saaka ee kuwada ugu door koran waxaa ka mid ah mu'asasada alkataayib ayaa baayisay dukumentiri lagu soo bandhigayo khaswadii fukulcaani ee lagu jebiyey xabsiga magaalada boosaaso saraakiil iyo askar murtadiinta ka tirsan ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgalla mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalooyinka jawhar iyo beledweyne maleeshiyaadka mucaaradka ee uu hogaamiyo lafta garan ayaa sheegay inay dagaal kula wareegeen xaafadaha ugu muhiimsan ee magaalada baydhabo waxaa shalay la soo gebagabeeyey tartarnadii lagu dabaaldegayay munaasabada ciidulaadxa kuwaasoo ka dhacayay fagaarayaal ku yaalla magaalada ceelcadde ee wilaayada islaamiga ee gedo bulshada ku dhaqan degmada buuqa qable ee wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa xalay goob fagaaraha ku daawaday filimka cusub ee mu'asasada alkataayib ee hadiyadda ciidulaadxa dabaaldegyo iyo fantasiyo ku aadan munaasabada ciidulaadxa ayaa maalmihii lasoo dhaafay si weyn uga socday degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus saaka ay kuwada ugu door karoonaa ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran saraakiil iyo askar murtadiinta ka tirsan ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgalla mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalooyinka jawhar iyo beledweyne jawhar qarax ay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha magaaladaas ayaa lala egtay goob ay ku sugnaayeen saraakiil iyo askar murtadiinta ka tirsan gaar ahaan ilaalada cali guudlaaba oo ah madaxa maamul goboleedka shaadirirka ee hirshabelle qaraxa waxaa ku dhaawacmay afar murtadiin oo qaarkood magacyadooda aan helnay waxayna kal yihiin kow cabdixaamud waa sarkaal dhaawac garaab ah labo yuusuf badar waa istaafka gaarka ee caliguudlaawe saddex idriis cali geedi dhanka hiiraanna qaraxyo gaaraya ilaa laba qarax oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada beledweyne ayaa lala egtay fadhiisimo ay ku sugnaayeen maleeshiyaad kirdada ee ku sugan magaalada beledweyne waxaana jira khasaare soo gaaray cadowga allah mu'asasada alkataa'ib ayaa baayisay dukumentari lagu soo bandhigayo khaswadii fukulcaani ee lagu jebiyey xabsiga magaalada boosaaso isdaarkii alkataa'ib waxaa warbixintan inooga diyaariyay walaalkeen xaaris cabdulqaadir waxay muasasada alkataa'ib sanadkan munaasabadda ciida awgeed muslimiinta u soo baahisay mid ka mid ah isdaaraadkeeda xiisaha badan waana filim maqal iyo muuqaal ah islamarkaana soo bandhigaya mid ka mid ah malaaximtii ay mujaahidiintu ku soo furteen maxaabiistooda waxaana muuqaalkan dokumentariga oo la daawan karo muddo hal saac lagu soo bandhigayaa diyaarinta sahminta xog ururinta iyo fulinta weerarka xabsiga boosaaso ee lagu soo furtay boqolaal maxaabiis muslimiin ah
balse jihaadkan maanta bullaalay ee uu allaah barakeeyey kuna baahay dunida wuxuu soo maray weji ka duwan midka uu maanta xambaarsan yahay hase ahaatee qaybaha hore wuxuu isdaarku si khatardheer u milicsanaya soo gudbinta sadarro iftiimaya iyo sidoo kale sawirro iyo muuqaalo dib u xusuusinah oo soo bandhigaya sabqiyada jihadeed ee haliyo saadiqiin ah oo kaali weyn ku lahaa masiirada jihaadkan mucaasirka ah waa suurad ku celinaysa zaman qurbadu darnayd qaxarku badnaa gurmadka iyo gacalkuna yaraa wuxuu ahaa xilli waddooyinkii ciriiri noqdeen culeysyadu lixaadsadeen caqabaduhu ballaarteen haddana sidaas oo ay tahay wuxuu allaah kooxdan mu'minadda ah ku guuleeyey inay u istaagaan soo noolaynta fariidada jihaadka iyo buurinta bulshada muslimka ah ee lagu soo duulay
wuxuu filimku si dhow isu dultaagay jihaadka inu furkii weynaa ahliyadaasi si dhallinyarada waaqiceenaan ee jihaadka u jilbaxeeran lagu bidhaamiyo halgankan iyo halkii laga soo bilaabay masiirada jihaadkan qaangaarka ah ee midhihiisu bislaadeen
اللهم انصرنا نصرا مبينا اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم اللهم اجعل فيه نصرا لدينك اللهم اجعل في هذا العمل ذلا لأعداك أعداء الدين اللهم ارحم ضعفنا واعف عنا وانصرنا وصلى اللهم على محمد الله أكبر
muuqaalada uu soo muujinayo istaarkan ee lagu lifaaqay kelimaadkan ma ahan oo keliya kuwa ka turjumaya tagtada uu iclaamka jihaadiga u diiwaan geliyey masiirada tobannaan sano jirsatay ee jihaadka caalamiga ah ee waa kuwa ina baraya fadliga ay inagu leeyihiin haliyadaasi iyo weyninka abaalka ee u galan ummaddan muslimka ah iyagoo wixii ugu qaalisanaa oo ay lahaayeen ayna ugu dambayso naftooda u horay sidii jihaadka isagoo saafi ah u soo gaari lahaa jiilashii iyaga ka dambeeyey si gobonnimada iyo gaalana caybkii ay tusaalaha u ahaayeen heliyadaasi loogu beero jiilka maanta jooga
قليل هم الذين يحملون المبادئ وقليل من هذا القليل الذين ينفرون من الدنيا من أجل تبليغ هذه المبادئ
waa ay yaryihiin dadka mabaadi'da xambaarsan waxaa ka sii yar kuwa ka jeesada adduunka si ay u faafiyaan mabaadi'daas waxaase ka sii yar kuwa la xulay ee naftooda iyo dhiiggoodaba u hora difaaca iyo uheelinta mabaadi'daas iyo qiyamkaas sidaas darteed iyagu waa tiro aad iyo aad u yar mana jiro jid lagu gaaro sharaf iyo karaamo oo aan ka ahayn jidkan diintana dhismo uma taagnaan karo calanna uma baban karo doonideeduna ma socon karto haddii aan la marin jidkan xitaa jannada laguma gaari karo waxaanan jidkan ka ahayn إلا عبر هذا الطريق وهذا الطريق وحده بل لا جنة بدون هذا الطريق أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين
marka laga yimaado muuqaalada mujaahidiintii qurabada ahaa iyo saraayaadkii jihaadkooda oo dhagaxdhiga u noqday cisiga ay maanta ku nooloonayaan muslimiin badan oo ku nool caalamka islaamka wuxuu sidoo kale isdaarku si gaara tooshka ugu ifinaya libaaxyadii hormuudka u ahaa haliyadaas ay taariikhdu ku waarisay safxaadkeeda iftiimaya hormuudka uu istaarkan soo qaadanayo muuqaaladooda kuna xusan taariikhda hogaamiyaasha jihaadka waxaa ka mid ah amiirkii mu'miniinta mulla moxamed cumar mujaahid sheekh cabdalla casaam sheekh cumar assayf sheekh yuusuf alcuyeyri sheekh abu muscab alzarqaawi sheekh abu xamse almuhaajir sheekh cabdalla alrashuud sheekh cabdirashiid khaazi sheekh xasan cabdulaahi xirsi xasan turki macalin aadan xaashi ceyrow sheekh mukhtaar abuzubeer iyo hogaamiyaal kale oo badan dhammaantood ba allaha u naxariistee waa rag dhiiggooda u hibeeyey rabbigooda gunta dhiisha isaga dhigay kana dheeraaday dhaldhalaalka dunida iyo dhalanteedka waayaha waana taas midda sabab u noqotay inay qaataan fadliga sabqiga ayna noqdaan sahmeeyayaashii ugu horreeyey ee raasumaalka u ahaa jihaadka waa dad isaga yimid qaarado kala duwan iyo dalal kala fog oo isugu jira ansaar iyo muhaajiriin kuwaas oo soo degdegay xilli ay dadku isdhigteen halgankii ka gaabiyeen nafta la bakhayleen jihaadkana ku dhiiran waayeen
هؤلاء الشهداء
shuhaddadani waa kuwa sameeya taariikhda waa kuwa dhisa ummadaha waa kuwa dhagax dhigay sharafta iyo karaamada iyagaa ummadaha u dhisa jiritaankooda iyo awooddooda iyagaa ummadaha u jeexa jidka cisiga iyo maamuuska lafahoodu waa tiirka lagu dhiso sharafka jidhkooduna waa saldhigga karaamada dhiiggooduna waa biyaha lagu waraabiyo diintani ilaa qiyaamaha waa shuhaddo markhaati ka ah in mabaadidu ka qaalisan tahay nolosha qiyamkuna ka qiimo badan yihiin ruuxda shareecooyinka iyo mabaadi'da ay ka mug weyn tahay jidhka ummad aan dhiig u hurin difaaca qiyamkeeda iyo jiritaankeedana marnaba ma mudna nolol mana sii jiri karto walaalayaal kani waa dariiqa saxda ah mana jiro dariiq kale oo ka duwan ma jiro jid kale oo lagu gaaro sharaf adduun guul aakhiro iyo darajaadka sare ee jannada haddaba ku dhaqaaqa dhabbahan kuna dayda walaalihiin idinka horreeyey allahna weyddiista inuu idinku gallado shahaadada oo uu idin geliyo jannada firdowsa waana mid ducadiinna maqlaya oo idin ajiibaye
وليس هنالك طريق غيره ليس هنالك طريق غيره لا في الدنيا للمجد ولا في الآخرة للجنة والملأ الأعلى فاسلكوه واقتفوا أثر الذين ساروا قبلكم وادعوا الله أن يرزقكم الشهادة وأن يدخلكم الفردوس الأعلى إنه سميع قريب مجيب
كان حبا مفهما يتلذذون ببذلهم ويرونه حقا أكيدا للإله ومغنما
marka laga yimaado haliyadan buundada iyo halbowlaha u ahaa jihaadkan ee wallah u hibeeyey shahaadada waxaa dhanka kale isdaarku uu soo gudbinayaa geesiyaal kale oo ka mid ah haliyada islaamka oo kaalin mugle ku lahaa dhagaxdhiga jihaadka kuwaasoo ummadda in badan oo ka mid ah kaga mashquusha danaheeda gaarka ah kuwani waa geesiyada islaamka ee ku jeebaysan xabsiyada cadowga allah kuwaas oo aanan galabsan wax aanan ka ahayn inay yidhaahdeen rabbigeenna waa allah
ربوا بالسبع المثاني وبقرآن معظم أصلح اللهم شاني
waxaa isdaarkan inta la daawanayo kelimaadka ku laaran qayb ka ah baaqi ay jeedinayaan hogaamiyaasha iyo mashaayiikhda jihaadka kuwaasoo ku baaqaya soo furashada maxaabiista muslimiinta
فيا أمة الإسلام ويا أهل الغيرة والنصرة ummadda islaamka iyo dadka leh qiirada iyo hiilada kuwan waa walaalihiin rag iyo dumarba leh kuwaas oo buux dhaafiyey xabsiyada ay maamulaan cadowga diinta iyo dabadhilifyadooda waxay baryayaan oo ay u cabanayaan allaah iyagoo ka sheeganaya dhibaatada jirdilka iyo dulliga ay la kulmayaan quluubtoodu waxay ku xidhan tahay rabbigood waxayna sugayaan gurmadka iyo hiilada walaalahood iyagoo saacadba saacadda ka dambaysa rajaynaya gargaar iyo taageero xaggee bay ku dambaysay qiiradeennii aaway walaheennii xaggee bay ku dambaysay dareenkeennii mas-uuliyadeed rasuulka sala allaahu calayhi wasallam wuxuu yidhi soo furta maxbuuska alcaani waxaa loola jeedaa qofka la afduubay ama la xidhay عادلي فيما دهاني قال ابن العربي في أحكام القرآن ibnu carabi wuxuu ku yidhi kitaabkiisa axkaamul qur'aan culimmadeennu waxay yidhaahdeen allah aayaddan wuxuu ku waajibiyey dagaal si loo badbaadiyo maxaabiista ku jirta gacanta cadowga inkastoo dagaalka uu leeyahay nafta oo la waayo sidoo kale alqurdubi raximahullah wuxuu tafsiirka aayaddan ku yidhi aayaddani waxay ka hadlaysaa badbaadinta dadka tabarta daran ee ku jira gacanta gaalada mushrikiinta ah ee lagu hayo cadaab iyo fitna diinta ka saaraysa allah wuxuu waajibiyey jihaad si kor loogu qaado kelimaddiisa loo muujiyo diintiisa loo badbaadiyo addoommadiisa taagta daran xitaa haddii ayna furid leedahay horaynta maxaabiista waa waajib saaran jamaacada muslimiinta rasuulka alleh sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi horeeya maxbuuska quudiya midka gaajaysan booqdana bukaanka ereyga alcaani waxaa loola jeedaa maxbuuska furashadiisuna waa in laga sii daayo xabsiga ama afduubka iyadoo la adeegsanayo qaab kasta oo suuragal ah sheikhul islaam ibnu teymiyah raximahullah wuxuu yidhi horaynta maxaabiista waxay ka mid tahay waajibaadka ugu waaweyn
قم يا أسير وحطم الأغلال waxaa la arkaya inta la daawanayo istaarkan howlgallo mujaahidiintu ay sameeyeen si ay u soo badbaadiyaan walaalahooda asrada ah howlgalladaas oo ay mujaahidiintu hore uga sameeyeen waddamada afghanistaan ciraaq yemen maqhribul islaam iyo soomaaliya marka laga hadlayo soomaaliya waxaa isdaarkan hadiyadda ciidda ee mu'asasada alkataib uu soo bandhigayaa dowrka ciidamada tawxiidka ee xarakatu shabaabulmujaahidiin ee ku aadan soo deynta maxaabiista waxaana uu soo gudbinaya macaariig taariikhda gale oo lagu soo daayey maxaabiis boqolaal ah من أي عصر أنت يا شبل الهدى أين اغتديت عقيدة وجهادا muuqaalka ugu xiisaha badan ee uu xambaarsanaya isdaarkan dokumentariga ah waa howlgalkii guulaysta ee fukul caani oo geesaal ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgalay buuraha goolis ay ka sameeyeen xabsiga magaalada boosaaso
إن شاء الله تعالى ما تشعر كان وحوي فكل عاني وآه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه نسوفر إنه محابيسته كحيلا ضدك مسلمين تاه أنت كبعد إن شاء الله تعالى ما أنت وحالك إنه يلا خضتي تخطيطك شيل كوين مقالة بوصاص ويكون حريهم ولا لهن بدن ورق يدمر بالله وأضد مسلمين وأنا لأنه إله حيلد يقود منا مليهين لا حول ولا قوة إلا هو نفوضي أنا هدفك يوي هاي إن أنا كسو دينه dumarka iyo raggaas walaalaheena ee loo haysto kelimatu laa ilaaha illa allah moxamed rasuulullah al-kitaab ee soo tubinaysa diyaarinta saaminta xog ururinta iyo fulinta weerarkii xabsiga boosaaso ee lagu soo furtay boqolaal maxaabiis muslimiin ah بيني وبين الخلد وخز شويكة
kow iyo labaatankii rajab kun afar boqol afartan iyo labo hijriyada safar dheer kadib waxay mujaahidiintu ugu dambayntii soo gaareen gidaarada xabsiga boosaaso kolkaas ayuu mujaahid weliba xabadda ka bilaabay aaggii ku beegnaa kuna taqadumay jeelkii murtadiinta halkaas oo dhab ahaantii ay ku sugayeen walaalo dulman oo mar uun ka dhul sugayay gurmadkooda una xiise qabay la kulankooda geesi weliba oo ka mid ah hageeyada iqtixaamay xabsiga wuxuu yoolkiisu ahaa labada wanaag midood guul iyo gobonnimo ku hogaamiso soo furashada walaalihiisa ama shahaado uu kula kulmo rabbigiisa isagoo raalli ah oo laga raalli noqday
mujaahidiinta ay ku guulaystay inay soo daayaan boqolaal maxaabiis ah murtadiinta ayaa ku hor sugnaan waayey weerarka mujaahidiinta si fulaynimo ah ayayna uga firxadeen goobta taas oo allaah fadligii keentay inay mujaahidiintu si buuxda ula wareegaan xabsiga
waxaana muuqaalada qayb ka ah daahkafeydidda sidii ay ahayd farxadda maxaabiistii lagu soo furtay howlgalkaasi
تقدم أخيا لسود الجبال لرمل الفيافي للقيا الرجال تقدم إلى الموت أنت الأبي وأنت الكبير وليس markii uu soo gebagaboobay howlgalka maxaabiista oo idilna ay soo baxeen waxay mujaahidiintu u soo dhaqaaqeen mucaskarkii ay ka soo duulaan tageen waxayna mar kale gudagaleen safar dheer oo xambaarsan mashaqo iyo mixnad adag iyagoo ay wehlinayaan asradii muslimiinta ee lagu soo furtay howlgalka inkastoo gooshku ahaa mid aad u adag haddana marnaba geeshka islaamka uma joogsan caqabadaha hortooda tuban sababtoo ah waxay ogaayeen in caqabad weliba oo culus abaalmarinteedu tahay mid weyn allah agtiisa taasna waxay uga dayanayaan nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisa muuqaalada xambaarsan xiisaha gaarka ee lasoo bandhigaya waxaa ka mid ah haliyadii ku xirnaa xabsiga boosaaso lagu soo dhoweeyey mucaskaraadkii mujaahidiinta halkaas oo xaflado ismarxabeen iyo damaashaad lagula qaabilay libaxyada laga soo furtay xabsiga murtadiinta
galowfaad ba'an iyo gudaal dheer kadib ugu dambayn mujaahidiintu waxay ku soo noqdeen xeradooda halkaas ayaana si maamuus iyo milga leh loogu soo dhoweeyey waxayna la mid ahaayeen laba wada dhashay oo kala lumay misna dib u midoobay kadib markii ay malaysteen inaysan dib dambe u kulmi doonin ikhwaani wallaahi bilxaqiiqa habeenkii markii jeelka la soo furaayey waxa ay ugu farxad badnayd ay koobkan ka maqlaay raggii waa la soo daayey waxa inaga sii farxad badan marka la yidhi dumarkaa la soo daayey caashan wallaahi waan oynay kulligayo sababtoo ah walaalkaa mujaahida iyo walaashaa mujaahidada oo ilaahay cadowgii ka soo daayey wax ka farxadna ma jirto ikhwaani soo ma weyn wax ka farxad badnay wallahi habeenkii kulli ragga dhan way ooyeen anigana adduunka tii ugu farxad badnay waxayd habeenkaas markii liwaa la soo daayey rag dabadda soo baxeen ikhwaan isaan idinku farxaynay oo aan idinku farxsanay inaan hor fadhidaan insha allah idinku farxan in raggan ka xidhaan soo doona insha allahu tacaala dhankooda waxaa la arkaya qaar ka mid ah maxaabiistii mujaahidiinta laga soo xoreeyey xabsiga boosaaso oo cabiraya shucuurkooda kana hadlaya dareenkooda farxadeed qolka anaga markii la jebiyey aan soo baxay qolkii oo dhankaan anaga anaaba wax ka jebiyey banaankan soo baxay adiga meeshaan ku wareegay raggiian aan yaro aan isgaranay bas markii dambe waxaa layidhi hala bax meesha laga baxo sideen kaga soo baxnay alxamdulilah ka aad baa ugu faraxsan dhaxalkii noogu tagay awoogeen sayid maxamed cabdulla xasan wallaahi bartii baan ka wadnaa sayidkii wuxuu yidhi waa la tegayaa garowe iyo buuraha goolis alxamdulilah boqol san kadib buuraha goolis waan joognaa waa inaan halkaa ka sii wadnaa
halkan ayagana waxaan fariin ooga dirayaa wayna gaari doontaa insha allahu si ay ku gaartaba ragga xabsiga nagaga haray oo weli cadowga gacantooda ku jiro sida annaga shalay nalagu taagnaa in cadowga gacantiisa nalaga soo daayo inaan annagana maanta ugu taagannahay inaan ka soo dayno ayagana oo ay nala midoobaan qaybaha dambe ay ka soo muuqanayaan safafka dhaadheer ee ciidamada mujaahidiinta ee ku ribaadaya silsiladda buraleyda ee goolis waxaa ku lifaaqan kelimaad ka hogaamiyayaal mujaahidiin ah oo uu ka mid yahay sheekh cabdalle casaam allaha u naxariistee
يا أيها الإخوة المسيرة طويلة وهذا الدين عزيز ومهره عزيز لأنه تنزل من عند العزيز مهره الدماء
socdaalku waa dheer yahay diintana waa sharaf iyo karaamo weyn qiimaha lagu helayana waa qaali maxaa yeelay waxaa soo dejiya allaah meherkeedu waa dhiig meherkeedu waa nafurid iyo googo'a jidhka haddaba adiga doonaya la kulanka xuuralcaynta jannada sii hay jidka ilaa aad ka gaarto gurigaasi barakaysan haddii aad dhab ahaan u rabto nimcooyinka quruxda badan ee jannada kuma heli doontid maalmo yar oo aad halkan ku qaadato dabadeedna dib ugu noqoto waddadan adduunyadu way ku soo jiidanaysaa albaabadeedana way kuu furaysaa mar kasta oo albaab kaa xirmo waxay kuu furaysaa boqolaal kale dunidana waa aroosad ay jecel yihiin kuwa raaxada doonaya laakiin cid kasta oo guursata waxay dishay habeenkii arooskiisa sidaas darteed iska jir iska jir oo aad uga digtoonow in dunida kula tagto ama shayddaanku kula wareego oo aad ka leexato jidka jihaadka kadib markii uu allah ku tusay oo aad cagta saartay calaamadihiisii ugu horreeyey ee dariiqan midka doonaya jannada iyo xuralcaynta quruxda badan waa laga maarmaan inaad bixiso meher qaali ah فيا بائعا هذا ببخس معجل كأنك لا تدري ولا أنت تعلم فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم اصطف متحدين في وجه اليهود filimkan qiimaha badan islamarkaana xambaarsan xiisaha gaarka ah iyo saameyntayaa ah mid ku boorinaya mujaahidiinta inay u saceeyaan soo furashada walaalahooda maxaabiista ah halka kuwa ka fadhiya jihaadkana mar kale lagu wargelinayo in xaqa lagu leeyahay ee ku aadan soo deynta asrada muslimiinta uu weli yahay mid qoortooda suran
mahadsanid xaarif maleeshiyaadka mucaaradka ee uu hogaamiyo lafta garan ayaa sheegay in dagaal ay kula wareeyeen xaafadaha ugu muhiimsan ee magaalada baydhabo wararka ka imaanaya magaalada baydhabo ayaa sheegaya in xaafadaha qaar ee magaaladaas saaka laga maqlayo dhawaqarasaas culus oo isweydaarsanayaan maleeshiyaadka mucaaradka lafta gareen iyo maleeshiyaadkii kooxda riddada ee hore ugu sugnaa magaalada baydhabo waxaana wararku qaar ay tilmaamayaan in mararka qaar rasaasta udhexaysa labada dhinac laga maqlayo aaga saldhigga ilaa afrirdoodka ee magaalada baydhabo wixii warar ay ku soo kordhaa xiisadaha iyo dagaalada ka soo cusboonaaday magaalada baydhabo wararkeena soo socda ayaad ku dhegaysan doontaan insha allah waxaa shalaal soo gebagabeeyey tartanadii loogu dabaaldegayay munaasabada ciidul-adxa kuwaasoo ka dhacayay fagaarayaal ku yaalla magaalada ceelcadde ee wilaayada islaamiga ee gedo sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan gelinkii dambe ee shalay waxaa fagaaro ku yaalla degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga ee gedo lagu soo gebagabeeyey nashaadaadkii iyo dabaaldegyadii munaasabadda ciidul adxal mubaarak kuwaasoo muddo saddex maalinna ka soconaya gudaha degmada ceelcadde shalay oo ahayd maalintii saddexaad ee ciidda waxaa la soo bandhigay ciyaaro xiise badan kuwaasoo ka qosliyey kumanaankii dadweyne ee daawanayay ee isaga kala yimid xaafadaha kala duwan ee degmada ceelcadde iyo deegaanada ku dhow ciidan waxay ree ceelcadde u gashay taariikh aysan marnaba iloobi doonin iyadoo ku sugaaday wakhti barwaaqo ah oo abaarihii iyo kuleylkii allaah uu ka dulqaaday xoolihiina ay naq iyo doog heleen allaah fadligii waxaa sidoo kale xusid mudan islamarkaana ciidan ay kaga duwan tahay ciidihii kale in qaar ka mida bulshada ku nool degmooyinka cadowga uu gacanta ku haya isaga soo tageen oo ay soo aadeen degmada ceelcadde si ay farxadda ula qaybsadaan walaalahooda nasiibka u helay in raayada towxiidka hoosteeda ay ku cibaadaystaan arrimahan iyo kuwo kale oo isbiirsaday ayaa keenay in ciidan ay noqoto ciiddii ugu dadka badneed degmada ceelcadde iyo ciiddii ugu nashaadka badneed sida ay sheegeen dad badan oo ree ceelcadde ah waxaana allaah fadligii ciidan ay noqotay mid baal dahaba u gashay bulshada ree ceelcadde fagaarihii shalay gelinkii dambe lagu soo gebagabaynayay ciyaarihii degmada ceelcadde waxaa goobjoog ahaa qaar ka mida nuqabada wilaayada islaamiga ee gedo waxaana ka mid ahaa ugaaska beesha ree ogaasharmaarke ugaas maxamed nuur xirsi wuxuu ugaas ka tilmaamay inaan si aan caadi ahayn looga dabaaldegay degmada ceelcadde islamarkaana loo soo bandhigay ciyaaro kala duwan oo xiise leh isagoona ugaaska dhanka kale munaasabadda ciidda awgeed salaan qiimo leh u diray bulshada muslimka ah meel kastoo ay joogto si gaar ah bulshada soomaaliyeed iyo mujaahidiintooda waxaad mooddaa degmada ceelcadde oo maqarka walaayada gobolka gedo ciiddi maanta aanaan ku jirnay iyo toddobo waxaad mooddaa inay reebeen arrin taariikhiya oo lala yaabo oo aad u qurux badan oo aan soo marin annaga haddii aan nahay duqowda ama odayaashana aad baan ugu faraxsannahay waxaa weeye wax aad u wanaag badan oo aad u khayr badan oo aad u fiican oo ummadda meesha joogta markaad fiiriso aad isleedahay dadkan meesha uu joogo ceelcadda masaanay ahaan jirta magaalo caasimad aad moodayso gabdhaha wiilasha ardada macallimiinta iyo ikhyaarta iyo odayaashii dadka kaloo kala duwan anoo ka faa'iidaysanaya fursaddan tahniyad baan dirayaa iyo bogaadin waxaana u dirayaa guud ahaan caalamka islaamka gaar ahaan waxaan u dirayaa ummadda soomaaliya iyo mujaahidiinta yaan u dirayaa mid ka mida waxgaradka degmada ceelcadde oo aan dhankiisa fagaaraha kula kulmay ayaa cabbiray wixii u muuqday isagoo yidhi waxaa ii muuqanhaya farxad iyo horayba annanu arag weli carabkoodin waannu soo marin laakiin tanoo kale nama soo marin dibna waa u rajaynaynaa insha allahu tacaala biidni illaahi alkariim maxaa ku soo jiitay maanta oo kaa qosolsii maanta wax badan baa i soo jiitay xarig jiidkii waa i soo jiitay tartankii kaleeto oo ilaahay baad magantiisa tahay jirgamada waa i soo jiitay wax badan wax alla wix meesha laga qabtan waa i soo jiitay hadda fiir ummaddan baldhoo waxaanoo kale carafo u soo shira maanan arag
ciidihii hore saa lama ahaan jirin lama ahaan jirin ciiddan waa ciid nooca weeye midda dambana waa rajaynaynaa marka laga tago ciyaarahan la soo bandhigay waxaa jiray su'aalo diini ah oo la weydiinaya bulshadii soo xaadirtay fagaaraha kuwaasoo ay soo diyaarisay wilaayadii islaamiga ee gedo islamarkaana lagu bixinaya abaalmarino qaaliya sheekh luqmaan abow anas waaliga wilaayada islaamiga ee gedo oo ciidan bixiyey juhdi ballaaran islamarkaana si toosa u agaasimayey nashaadaadkii iyo dabaaldegyadii lagu soo dhoweynayay munaasabadda ciidda ayaa bulshada reer ceelcadde ku ammaanay sida ay u soo xaadireen fagaaraha islamarkaana ay u muujiyeen dabaaldegga munaasabadda ciidda si gaar ah waxaan rabaa bulshada reer gedo inaan dhaho dadaalka idinka muuqdo waa dadaal farxadeed weeye bulshada waxaa weeyaan saamaynta gaarka ugu yeelatay waxaa ka mid walaalayaal shalay marka la camirayay maxaa la dhihi jiray musallaha aad iyo aad baan ugu farxnay waxaa idinka muuqata runtii wax lagu farxo ah ummadda inuu ka muuqdo isutashi isku soo wada xooriyo anigana waa markii ugu horraysay aan ku ciida degmada ceelcadde waxaan xambaaray macluumaad fara badan oo ku aadan dabaaldeggii munaasabadda ciidda soo dhowaynta bulshada isku timid iyo waxyaabo kale oo ii qarsoon baashaalka ciiddiyo ciyaarihii bilnaayo farxad iyo barwaaqiyo amni la ysku booqdiyo bandhig kubaca weyne baariyow mahadda mahadsanid abuxasaan dabaaldegyo iyo fantasiya ku saabsan munaasabada ciidulaadxa ee sanadkan kun afar boqol toddobiyo afartankii hijiri ayaa si weyn uga dhacay degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen faysal mahad soomaali degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan islaamiga ee shabeellada dhexe ayaa sanadkan martigeliyey munaasabado ciid oo si weyn uga duwan kuwii hore kadib markii kumanaan qof ay isugu soo baxeen fagaarayaal waaweyn oo ku kala yaala degmooyinka miirtaqwo biyacadde iyo xarunta wilaayada ee aadan yabaal iyo deegaano badan oo gobolka ka mida munaasabadaha ciidda ayaa noqday kuwo si weyn looga dareemayay astaamaha islaamka iyo dareenka bulshada iyadoo fagaarayaashana lagu arkayay dadweyne aad u fara badan oo kor u sida calamada tawxiidka carruur dhallinyaro iyo odayaal iyo haween ayaa sidoo kale ka soo qaybgalay isku soo baxyada kuwaasoo lagu muujinayay midnimada iyo taageerada ku dhaqanka shareecada islaamka shiribyada iyo suugaanta laga jeediyey goobaha ciidda ayaa si weyn diiradda u saareeyey difaaca shareecada islaamka adkaynta walaaltinimada muslimiinta iyo amniga laga dareemayo qaybo badan oo ka mida wilaayadan shabeellada dhexe kooxa suugaanley ah ayaa fagaaraha ka tiriyey shiribyo xambaarsan fariimo ku saabsan kudhaqanka diinta islaamka iyo dowrka mujaahidiinta ee la xidhiidha sugidda amniga iyo kala dambaynta deegaanadooda
nimayow ilaahayaa mahaddaa iskale waa kuu iid allaa naasiyay aaraan roob hadda waa aadaan yaabaalna waa kuu iid leedaan yaabaalna waa xasilwa leedaan yaabaalna waa xasilwa leedaan yaabaalna waa degmada aadan yabaalla ayaa ka mid noqotay meelihii ugu mashquulka badnaa iyadoo dad aad u fara badanna ay buux dhaafiyeen goobihii loogu talagalay dabaaldegyada ciidda sidoo kale deegaannada kaabiga ku haya degmooyinka uu cadowgu haysto ee jowhar iyo balcad ayaa si weyn loogu dabaaldegay munaasabadda ciidda iyadoo la qabtay kulamo diini ah iyo isku imaatanno ay dadka muslimiinta ku soo bandhigayeen dareenkooda farxadeed waxgaradka iyo dadweyne ka soo qaybgalay munaasabadaha ayaa ka markhaati noqday in wilaayada shabeellada dhexe ay si weyn uga soo muuqato isbeddel muuqda oo dhinaca amniga iyo maamulka ah qaar ka mida bulshada ayaa sheegay in tan iyo markii gobolkan ay gacanta ku dhigeen mujaahidiinta ay dareemayaan deganaansho kala dambayn iyo nidaam ku tilmaaman mid waafaqsan shareecada islaamka haddaba waa kuwan qaar ka mida bulshada muslimiinta ah ee soomaaliyeed ee ku kala nool qaar ka mida degmooyinka wilaayada shabeellada dhexe oo soo koobaya dareenkooda ku aadan saddexdii maalin ee lasoo dhaafay iyo munaasabadaadkii cajiibka ahaa ee degmooyinkooda ka dhacay qaybihii hore ee shala baxay ma ogiya qaybo cusub aa yimiday dadki waaba yaaban yihiinba waxaa meesha ka muuqanaya nin asaga dhanba aad u malayso waraabadadow iyo nin rabaadiye ah meeshay ka muuqanaya ninka rabaadiye ah midi iyo ul iyo waxbuu leeyahay waraabadadowguna waa wax oo maaragtay ii sheega bahal caadi ah waa ku soo waa ku orodiyey waraabadadowgii ninkii geeleyda ahayna ushi iyo mididii la baxay marba midoo ka cararay jilbow dhulka ku dhibsaday waa sii laba cararay ninkii dhulkuu ka baxaba waraabadadowgaa ku soo annagoo nagu soo cararaba caruurtii iyo dadkii waa kala carareen alxamdulilah de waa anigoo ah uma maxamed oo joogta degmada mirtaqwa maasha allah fantasiyo oo qosol badana maanta inta noola soo dhiga maasha allah maasha allah marka walaalaha mujaahidiinta waxaa leenahay meel kasta ay joogaan ilaahay guul ha siiyo farxad maanta waxaa naloo soo bandhigay xaflad aan hore aanu arkin runtii waxaan la yaabay saddex jeerikaan oo labana gacanta lagu qaadaayo hal dhaafka lagu qaadaayo kolley lacagaa lagu guulaysaayay hore aanu arki jirin aad iyo aadaan u damaashaadaynaa waa faraxsannahay idaacadda andalus waxay diinoo siiyeysa qofta ku guulaysato dhallinyarta ciyaal ugu dambaynna munaasabadaha ciidda ee sanadkan ka dhacay wilaayada shabeellada dhexe ayaa noqday kuwo si weyn looga hadalhayo guud ahaan deegaanada gobolka kadib markii ay isku darsadeen isku soo baxyo waaweyn astaamo tawxiid shiribyo islaami ah iyo dareen muujinaya isku duubni iyo kala dambayn waafaqsan shareecada islaamka mahadsaned faysal ugu dambayntiina bulshada ku dhaqan degmada buuqa qable ee wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa xalay goob fagaaraha ku daawaday filimka cusub muasadalka tahayb ee hadiyada ciiduladxa walaalkeen saadiq muumin ayaa warbixintan eegaya saacada kadib markii mu'asasada alkataa'ib ay baahisay filimka hadiyadda ciidul adxa ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada buqaqable ee wilaayada hiiraan uu u cilaamiyey bulshada ku dhaqan magaalada in fagaaraha suuqa degmada lagu daawado filimka cusub ee mu'asasada alkataa'ib bulshada ayaa kadib dukashadii salaada cisho isugu yimid fagaaraha si halkaasi ugu daawadaan filimka cusub ee alkataa'ib ee hadiyadda ciidul adxa
waa mujaahidiinto jibinaya qufulkii gaalada ugu xirna allahu akbar waa dadkii muslimiinto la soo daynaya filimkan oo xiise gaar ah xambaarsanay ayaa si adag u saameeyey bulshada ku dhaqan degmada buqaqable ee fagaaraha soo xaadiray waxayna bulshada oo la hadashay andalus ka warbixiyeen filimka ay daawadeen iyo dareenka uu xambaarsan yahay wacalaykum salaam si fiican ayoo quraxnaa walaal ka waran meelaha ay si gaarka aad ku taabtay maxaa ka mid ah oo ku saameeya maxaabiista lasoo furinaya dareenkayga aad iyo aad u faraxsanay waxaa arkay aaw maxaabiistii oo la soo daynaaye buuraha goolis oo mujaahidiintii ku jirta soo daynaysa arkay maxaabiistii oo haddale la soo deeyey oo haddana qoryaal iyo waxaas loo qeybiya oo la soo dhaweynayo ayaa aad ii soo jiitay anigoo waqtigan ka faa'idaysanaya maxaabiistii la soo deeyey oo hadda nafta hadday ku jirta waxaa dhihi lahaa jihaadka aada kuwii kale oo daawadayna jihaadka aadaa dhihi lahaa adi hadda waa lagu soo deeyey adna waxaa lagaa rabaa beri qof kale oo xiran oo walaalkaa ah inaad soo deeshaa soo deesaa lagaa rabaa waxaa dhihi lahaa ummadda soomaaliyeed oo muslimiinta ah idinka dhammaan diinta u kac diinta difaacdaa dhihi lahaa anoo ka sugan degmada buwa qable maasha allah aad iyo aad dareenkii mulsakow ka raca waxaa fiirsanay qaybtii filinkii ee fukalcani maxaabiista oo mujaahidiinta soo furanayaan waxaa si gaar ii daawaday ciidamada mujaahidiinta oo buuraha ku reebaadayay maxaabiistii in badan xirneed oo mujaahidiinta soo furteen oo qoryihii loo qaybiyo si aad oo mujaahidiinta garab istaagay maasha allah horta maarne barnaamijkun aad iyo aadaan ka faraxsana haadii maarne kalsoonad oo maarne dadkin iskakoy iyo kumid ahayd
meelaha ii taabta waxaa ka mid ahay xabsi dhan oo gaala ay tuurinta ee mujaahidiinta dhex galeen maxaabiis kala soo baxeen haddana maxaabiistooda xarumahooda ay la tageen haddana maxaabiista intay soo wada ay deegaanada oo mujaahidiinta ay kuna walaayaadka ay keenaan maasha allah halaas ay soo jiitaan wax wax kanto sii weyn ay soo jiito waxaa ka mid ahay culimmada inta loo geeyay ay ku muxaadaraynayeen mujaahidiintii haddana dadkii oo shacabkii oo oo kii raggii lasoo meesha laga soo furtay oo qori inta loo dhiibay haddana buuraa kusii laab filinkaasi oo daarnaay waxyaabo aad iyo aad u muhiim ah oo la soo furtay dadka muslimiinta ah oo cadowga ay gumaadayeen oo xabsiyaasha ku haysteen jazaakum allaahu khayran jazaa mujaahidiinta waxaa leenahnay hambalyo ayaan ii diraynaa waxaad tihiin hurmuudka bulshada waxaad tihiin allaah hubii diintiisa difaacayo waxaanay dhihi laheen waxaanay dhihi laheen nabad ku noolaada annaga haddaan ahnay gabdhaha ku dhaqan degmada buqa qable ee gobolka hiiraan waxaan dhihi lahaay annagana haddaan ahnay gabdhaha degmada buqa qable ku nool mujaahidiinta in garabkooda noqonno in aan wax kasta aan bixinno aan hantidayna iyo dhiiggayna aan ku difaacno kitaabka allaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu taqabal allaahu mina waminkum saalix alacmaal kula caam waantum bikhayr wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu aniguu yahay magaciisa cabdiya cali xuseen waxaan daawada caawo filan aad iyo aad u xiiso badan walaalaha gaalada gumaysanayaan mujaahidiinta xabsada ka furteen waxaan leeyahay mujaahidiinta beel kastoo heer walboo rabtiin ina gaartiin cadowga allah indhihiisa niga qariye maxaabiis oo la furinaya mujaahidiinta furinayaan ay aad aad isu jiitayaan mujaahidiinta kusoo dhaweynayaan mujaahidiinta gaar ahaan dhammaan mujaahidiinta beel walba jeedaan amiirkeena sheekh cubeydah
filimka alkataa'ib ee hadiyadda ciidda ee xalay lagu daawaday fagaaraha buqa qable ayaa ahaa filim si aad ah loo wada sugayey oo ahmiyad weyn xambaarsanaa mahadsanid saadaq warbixintiisana waxay gurigi gebagabowhaad warkii subaxnimo saaka aad ka dhegaysanayseen andalus assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu